bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha cabdixafid ururka aan hadda aan halka u fadhiyo inaan ilmihiisaan kaaga waramo waxaa la yihahdaa berconson sport club oo ka dhisan magaalada gothenburg ee wadanka sweden waxaana aasaasnay labada kun iyo shantii markaas anagoo ahayn dhalinyaro soomaaliyeed oo kubadda cagta xiiseynaysay oo isku tagtay hubi ahaan ayaan aan u bilaabnay laakiin mar aan cabaar ku dhex jirnay waxaa aragnay inay baahida intaas ka badanayso oo dhallaanka soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ay ku noqdaan ay waktigooda ku dhumiyaan haddii aan dhanka sboortiga saa darteed marka aan u ballaarinay ururka ururkan waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalinta soomaalida aada la qabataan maxaa ka mid ah wallahi cabdixafidow haddaan magaca ururka uu sito ah somali awal waxa la jira somali sport club adiga muddada shan sana laga jooga aan u bixinay berco sport club kadib waxaa dhacday markaan aragnay waxyaabaha aan qabano marka sporti aan laga tago waxaan dhihi karaa boqol kiiba soddon ayaan sportiga qabanaa toddobaatanna arrimaha bulshada ayaan xoogga saarnaa baahiya jira darteed si loo kaabo haddii aan lahayd wacyigelinta waalidiinta haddii aan lahayd ka hortaga arrimahan baldambiyeedyada oo aada ugu soo batay sweden sarooyinka dambe mar waxaa aada noo xoogga noogu hayay dhib noogu hayay waxa la yidhahdo xagjirnimada oo dhalinyarada soomaaliyeed oo aada u badan magaaladan weli cad iyo magaala urubur la yihahda iyo stockholm ay ka baxeen ay aadeen dhulalka dhulal dibadda ah sida iraaq syria iyo soomaaliya ay gacan ka siinayeen nimanka xagjirada ah marka projectyaal noocaas ah ayaan haynay oo aan dhalinyarada ku wacyigelinen iskoolaadkan aan kula xirneen waalidiintana qeyb weyn ayay ka ahaayeen inay arrintaas inay oo runtii cabsi badan ka buuxday waalidka asigoo raba xataa inuu carruurta la tacaalo oo xaqa tuso oo jidka fiican tuso haddana waxay ka baqaayaan waxa la yidhahda sociaalka inay carruurta ka qaataan markas marka arrin baahidaas tirada badan ayaa waxaan xoogga saarnay inaan abuurno jawi ama platform waaridka lagu wacyigelin karo lagu dhisi karo xuquuqdiisa lagu leeyahay xuquuqda cunugga ku leeyahay inay kala gartaan saddex sano iyo hodho ee noo socotay barjetigaas
waxaa jira sida aan warka ku helay intii aan magaalada joogay in ururkiina uu ku guuleystay in dhalinyaro soomaaliyeed aada la shaqaysaan dhalintaas oo iibin jirtay waxyaabaha maandooriyayaasha ah oo aada suuqa ka saarteen waa hawl adag sidee ayay idinku suurta gashay walahi dabcan labada kun labaiyo tobankii ayaa waxaa dhacday annagoo meeshaan joogna xaruntan aan fadhino ayaa nin ahaa booliiska magaa xaafadan dadka ugu sareeya ku jira ayaan soo wacay oo yiri intey joogtaa markaas xafiiskaan joognaa madi imaan karnaa noo imaamaan niri marka waa noo yimid iyowa afar ah wuxuu noo sheegay inuu si ugu dhaqsiha badan inuu u baahan yahay waaridka soomaaliyeed inuu la kulmo gaar ahaan hoyooyinka wuxuu noo sheegay walwal weyn inay qabaan booliiska dee yihiin ay ka qabaan dhallaanka soomaaliyeed gaar ahaan swil soomaaliga ah oo xaafadan degan iyagoo markaas ay soo baxayeen signaalayaal oo ay ku biirayaan arrimahaas calaamadaha marka calaamadahaas marka inay laga hortago si looga hortagi lahaa marka annagana qeyb aan ka noqonay waxaan sameynay marka waaridkii u yeernay booliiska la wadaagay wuxuu arko wuxuu markaas tabayey uu arkayey inay jiraan carruur sideed jir sagaal jir toban jiro loo dhiibaayo dragska dad ajaanib kale u dhiibaayan ileeyihin bacdaan qaad gaarigaas gey lacagaan ku siiranaa shaati qurxan aan kuu gadanaa jacket aan kuu gadanaa qaali ah ama mobile waxyaaba noocaasa toban labaiy tobankeed marka annaga marka waxaan sameynay an sheegay iyo xabadyaha bilawday marka isdilkii xaafadda ka bilawday isdilkii markuu bilawday iyo baabuurta la gubaayo markuu boliiska faraha soo la soo galo oo drags gacanta ku dhigo anagoo jaaliyadii ah ayaa waxaan go-aansan inaan habeenkii soconno oo dhalinyarada suuqyada kasoo celino la hadalno aan irahdo maxaa rabtaa maxaa kaa maqan maxaa udan leedahay maxaa maqifkaaga muxuu yahay waxaa noo suurta gashay marka dhalinyar inaan ishelno iswajahno sboorti kusoo biirno kuwii shaqa raban shaqada u raadino qaarkood alxamdulilah iskoolaadka ayay bilaabeen jaamacada ay ka baxeen maanta alxamdulilah oo qaarkood waa qoysasay leeyihiin maasha allah dhinaca kale yonis guud ahaan dalka sweden gaar ahaana magaalooyinka malmo iyo magaalada stockholm sweden waxaa lagu sheegaa dalka degan raaxada leh ee dalka falowerka iyo ubaxa uu aada ugu badan yahay laakiin isbedel baa iminka yimi oo iminka maalmo oo kale iyo stockholm oo kale waxay noqdeen magaalooyinka ugu xabada badan guud ahaan waa sidee sweden dhibaatooyinka istoogashada dhalinta soomaalidu wallahi istoogashada dhalinta soomaaliyeed aada u badan tahay muddana waa soo socoto mar marba ka dambaysa way soo badanaysa xoogo waxaa umalaysaa in waaridka doorka waaridka inuu gaabsi weyn ka jiray oo dhalaanka iyo iyaga inay kala fogaayeen ay kusoo baraarugayaan markii uu wiilkii uu da- weynu soo gaaro wax ka qabad soo gaarin annaga gaar ahaan magaaladeena hadda gaar ahaan xaafadan hadda waxaan ku dadaalnay waaridkana aan ka gadnay aan ka dhaadhicinay inay ceeb ahayn cunugaaga haddaa u aragtid inuu dhaqankii badashay inaad caawinaad u raadsato inay qalad ahayn adaa marka tiri baa ku dhiiran karta dhihi karta socialka cunugan waa hayn la-ah halee caawiyo markaas waxaa bilaabanaya process aa bilaabanaya cunugii waaridkii adigoo ah iskoolkii booliskii sociaalkii hal mar aa cunugii looda tagaya markaasaa kulmaa lala yeelanaya kulmaa tirada badan wuu dhibsanaya marka oo wiigii hal maalin lala kulmaayo mar laba mar looga dhigaya wuu dhibsanaya marka wuxuu leeyahay marka wuxuu door bidayaa waxaan uu gacanta la galay lugaha la galay inuu kasoo haro marka oo alternativekii kale ee loo fidiyey inuu qaato alxamdulilah marka magaalooyinka kalena sidoo kale waxaan is leeyahay tallaabooyinkaas aada looma qaadin maalma mar aan aan dhowrna kula laabanay anigoo matalaya gobolka marna stockholm waa tagnay modeelka noocaas ma uusan u dhaqangelin iyaga sababta ma garanayo waa tahay haddii aynu eegno guud ahaan yurub iyo sweden oo dabcan de iyaduna wadamadaas reer galbeedka ah ee jaaliyadda soomaalidu ay ku badan tahay ee ka mid ah inta badan waxaa jira shaki soo kala dhex gala waalidiinta iyo adeegyada bulshada iyo booliiska oo kale gothenburg marka iyada ma la odhan karaa arrimahaas way ku guuleysatay oo xiriir wanaagsan oo wada shaqayn ayaa ka dhexeeya jaaliyadda soomaalida ururada iyo iyo kooxaha adeegyada bulshada runtu waa gothenburg waa weynta waa toban degmay ka koobnay hadda lixa laga dhigay laba sano ka hor ta aniga aan joogno ee bariga ah carqabaha noocaas oo kale ah ishaan ku haynaa haddaan jaaliyadda nahay waaridiin badan waxaa jira oo sida kuwa laga caawiyo arrimaha dhaqaalaha in ay mar culeys soo koro culeyskaas markuu soo bato oo waxaan sameynaa dabagalaan ku sameynaa tirada markii ay wax kheyr caadi ay soo gaarto ma sugno kow iyo laba markaan maqalno isla markii waan raacnaa meesha xafiiskaan la tagnaa waa la fadhiisanaa waxa ka maqan iyo marka hore waa lasii diyaar gareynaa kadib markaan meesha tagno waxaan tusinaa marka in waxaan xaq ay ahayn dadkan reerkan laga xayiro waa isfahanaa marka inta badan boqolkiiba sagaashan waa isfahanaa iyo marmarka qaarna waxaan sameynaa waxaan u yeernaa hay-adaha muhiimka ah sida booliska iskoolaadka sociaalka kuwa ceedha halkaan ay imaadaan waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed markaas arrimahaas xiisanaya su-aal kale waana weydiiyaan iyaguna way ka jawaabaan kulan baad saasad u samaystaan ugu dambeyntii waxaa jira hooyooyin iyo aabayaal soomaaliyeed oo sameeya rondo oo habeenkii wareega iyaga bal nooga waran hawsha ay qabtaan faa'iidada ay leedahay wallaahi faa-ida aada u weyn leedahay runtii labada kun labayo tobankii markii xaafadan hadda ay xabadaha aada ugu dhacayeen oo baabuurta la gubaayey sabti iyo jim axad kasta maalinka isniinta ah hoolasha tareemada laga raaco iyo basaska waa wada jabsanaan jireen runtii annagaa bilaano marka annaga degmadu iskaashanayna aan bilaano wallahi ma marka qaar toddoba kowda habeennimo labada habeen baan gaari jirnay oo mooto iyo dhawaqeeda raadinaan kadaba ordinaan soo qaban adeer maxaa dhex maxaa ka qabanaysaa markaasi adeer bay haddaan guriga u socday barafka lugaha noo qarinaya marka qaar alxamdulilah ma mar waxaa dhici jirtay inay dhagaxeeyaan tareenka tareenka marka hal dhagax lagu tuurana jidka dhagax xirmaayo saacaday qaadanaysa intuu booliiska imaanayo uu arrintiisa amnigeed gacanta ku soo celinaya kadib ay fasaxayaan labada dhinac marka dadka kala taagan waxaa laga yaaba marka dhalinyaro markaan qaban calinaya warey dhegeyso dhagaxan hadda maanta qof saaxiibkaa gamwaad laga yaaba inaad taqaanid inaad aqoon laga yaaba laakiin hooyada waxaa laga yaaba laba bac cunto ku wada dhanka kale ay ka taagantahay magaalada tareenka ka go-an yahay marka arrinta arrin saxa miya iskoolaadkan ku wareegnay ilaahu noo noo barakeeyey waa nala qaateen waxaas ma dhacan sabti sabti iyo jimcahana waaridiinaas abaabusho wareega oo faa'iidada ay keento waxay baabuur badan xaafadan alxamdulilah dhowr sano laguma gubin xabad badan kama dhici hadda dhowrkii sano ugu dambeysay muxuu ay sheeg tareenka lama dhagaxayn caruurtii jidadka tagnaan jirtay ee meelaha kulmi jiray oo aan munaasabka ahayn oo ka baxay marka waalid maanta tagaayan ku wareegaan waa eedadii waa abriirtii waa adeerkii wax wareegaya waa dariskiisa marka way ka xishoonayaan aad iyo adayad mahadstay yons maasha allah jazakallah khayr aad mastaan